الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب النكرة النكرة إيه والمعرفة معرفة أي أباب يهي باب كاني أولا النكرة الاسم اسم كضربان لبقي بود وايه اسم كي ولبقي بود أحدهما لبض متكوري النكرة نكرة وايه وهي النكرة الأصل وأصل كي وهي النكرة كل اسم اسم كستوايا اسم كاسو شائع كباهي أو كفافي في جنسه جنسه سي دحديسي isimkaasoo laa yakhtasu aan la gaar noqonaynin bihi isimka waaxidun hal qof duuna aakhara mid kale sokodiisii sida ka rajulin nin oo kale iwo farasin faras oo kale iwo kitaabin kitaab oo kale wa taqriibuhaa taqriibu nakirati nakiradii soo dhowaynteeda ila alfahmi qofka bilowga ah fahamkiisii xaggiisa loo soo dhowaynayana an yuqaala waa in la yidhaahdo annakiratu nakiradii kullumaa shay walba waay shaygaasoo salaxa u suubaday dukhuulul alifi alifi wallaami galitaankooda calayhi maaga dushiisii ay galeen ay galaan sida ka rajulin nin oo kale waay iwa imra'atin naag oo kale iwa thawbin dhar oo kale waay aw amase kullumaa shay walba waaye waqaca dhacay huwa maaga mowqica maa kii booskiisii yasluxu u suubanayo dukhuulul alifi alifi wallaami lam calayhi dushiisa inay galaan sida kadii oo kale bimacnaa saaxib ah taaniyan almacrifa wadarbu thaani darbiga labaad almacrifatu macrifo wahiya macrifada sitatu anwaacin lix nooc waaye almudmaru mudmar waaye midka koowaad wahuwa mudmarkan acrafuhaa lixdaasi kan ugu macrifo badan waaye huma alcalamu kadibna calam waay huma alishaaratu kadibna ishaaradii waay uma almawsuulu kadibna mawsuulkii way uma almucarafu kadibna kii lagu macrifeeyey biladaati al wasaadisu midki lixaadna maakii way udiifa huwa maaga loo idaafeeya ilaa waaxidin hal xaggiisa oo minhaa asmaadaasi ka mid ah wahuwa mudaafkaasi fii rutbati maakii darjadiisii dhexdeeda ayuu ku sugan yahay udiifa huwa mudaafka biilayhi maaga xaggiisa loo idaafeeyey ila lisma isimkii maahane isimkaas almudaafa loo idaafay ila damiiri damiir xaggiisii fa inahu isimkaasi fii rutbati alcalami calam rutbadiisii oo darajadiisii dhexdeeda ayuu ku sugan yahay wayustathnaa waxaa laga soo reebaa mimaa kii xaggiisii dukira la sheegay ismullah ilaahay magaciisii tacaalaa sareeye fa inahu ina isma allah ilaahay magaciisii calamu waay wa huwa isimka alle acrafu lmacaarifi macrifooyinka kan ugu macriifnimo badan waa bilijmaaci sida culamaa nuxaata isku waafaqsan yihiin faslon buu dhahay ayib musanifku raxmatullaahi calayhi baabu macrifati calaamaatilcraabi gadaasheeda mar wuxuu ka soo hadlay isimka lagu qadaraayo xarakaadka inuu ahaa saddex qeybood isimka yaawalmutakalim loo idaafeeyay iyo isimka alif ku jirriday iyo isimka ya ku jirriday kadibna wuxuu ka soo hadlay isimkii maalinshariifka ahaa kadibna haddana wuxuu rabaa isimka inuu haddana mar saddexaad kasii hadlo asagoo loo fiirinaayo laba dhinac nakiranimo iyo macrifo waayahay haddaba baabkani musanifku wuxuu kaga hadlayaa saddex arrimood arrinka koowaad isimka waxyaabaha u qiybsamayo min xaysu tankiiri watacriif kow wuxuu ka hadlayaa isimka waxyaabaha u qiybsamayo min xaysu tankiiri iyo watacriif labo wuxuu ka hadlayaa tacriifu nakira saddex wuxuu ka hadlayaa hee cadadu lmacrifa saddexdaasi ayuu ka hadlayaa cadadulmacrifa ayaa marka sii faahfaahinayaa dhowr qeybood uu ka dhigi doonaa saddexdaas ay khulaasadiisay ku saabsan tahay baabkan koob waxaa waaye isimka inuu u qeybsamaayo min xaysu tankiiri iwa tacriifi laba qeybood isimka inuu qeybsamaayo markii loo fiirsho min xaysu tankiiri iyo watacriif labo tacriifu nakira nakirada tacriifkeedu maxaa laga wada nakiro saddex cadadulmacrifa macrifada tiradeedii meego waaye kadibna tafsiilkeeda ayuu sii galayaa macrifada waay haddaba marka qeybta koowaad oo isimka waxyaabaha u qiibsamaayo midin markii loo fiirsho min xaysu tankiiri watacriif ayuu ka hadlaya waa labo qiibood darbani alismu darbani waay isimka dhowr jeer wuu qiibsamayaa mar wuxuu qiibsamayaa mubni iyo mucrab waana soo marnay mar haddana wuxuu qiibsamaya munsariif iyo maala insariif waana soo marnay mar kale haddana wuxuu qiibsamayaa nakire iyo macrifo waay dhinacyaala kala duduwana laga fiirinayaa hal shay ayaa haddii loo fiirsho wax hal ka badan qi- laba ka badan ayaa mar loo qiibin karaa sidaas waay haddaba marka wuxuu leeyahay baabu nakirati nakiradii ayuu u baab yahay walmacrifati macrifadii ayaa baabkan u baab yahay awalan marka hore annakira ayaa laga hadlaa alismu isimkii darbaani laba qeybood waaye markii loo fiirsho min xaytu tankiiri watacriif waay haye axaduhumaa axadu darbayni labada qeybood midkooda annakiratu nakiro waayo nakira ayaa la yidhaahdaa wa hiya nakiradana al aslu ayadaa asal ah saa daraaddeed markii uu sheegayay wuxuu soo hormariyay nakiro sababta u soo hormariyay ee waxay tahay asalnimada macrifada waa ma- ee, waa farac laakiin nakirada ayaa asal ah shayga asalka in lasoo horumariyo marka hore kadibna faracaga la sheegayaa fiican ayadoo laakiin culimmada qaarna bilcagsi sameynayaan oo macrifada soo horumarinayaan nakirada dambe ay siinayaan laakiin waxaa fiican sida musanifka maray oo nakirada in lagu horumaro kadibna makr- nak- macrifada la sheego waayahay saaxib alaaj rumiyati muxuu soo horumariyay macrifada waay ayadaa sharaf leh uu dhahay asaga laakiin saaxib almutamim aad waa u jeedaan nakirada soo hormariya sidana badan laakiin nakirada lasoo hormariya wa hiya nakirada alaslu asal way ayada asal ah inay asal tahayna waxyaabaha tusinaya waxaa ka mid ah calaamo ma laha calaamahee uma baahna dheh calaama uma baahna calaamo u baahasho la-aanta ayaa ka mid ah waxyaabaha asalnimadeeda tusinayso laakiin macrifadu waxay u baahan tahay calaamo macrifadu mar walba calaamo ay u baahan tahay calaamo la-aan ma noqonayso calaamaadkeeda maxaa ka mid ah al inay gasho calam inay noqoto waxyaaba soo socdo mar walba calaamo ayay u baahan tahay macrifadu laakiin nakirada calaamo uma baahna idan asalnimadeed waxay tusinaysaa baahi la-aanta idaan u baahnayn calaamo waayo Ee, macri- macrifadana waa farac faracnimadeed waxay tusinaysaa baahida ay u baahan tahay calaamo waayo lagu garto waaya waxyaaba kalena way jiraan mar dambe insha allah wa hiya nakirada alaslu waa asal wa hiya nakirada hee waa asal culamaa ulfiqi bay ka hadlaan habeenkii iyo maalintii yaa asal ah habeenkii iyo maalintii yaa asal ah habeenka asal ah maxaa yeelay habeenku uma baahna calaamo laakiin maalinta waa farac maxay u baahan tahay calaamo maxaa way calaamadeeda qoraxda waay iftiinka haa ayaa u baahan saa daraaddeeda ninka markii oo haasas badan uu leeyahay waxaa loo ictibaarinayaa qasmi qiibintiisi habeenka waay habeenka la ictibaarinayaa maalintii haggee raace habeenka raace waayahay fikigana saas waay lakin hadda iska dhaaf badiisa nugu kalene Eh, marka wuxuu leeyahay wahiya alaslu way wahiya nakirada alaslu ayadaa asal ah wahiya nakirada hee kullu ismin tacriifkii way marka tacri- nakira mahaa la yihahdaa qeybtii labaad way tacriifkeeda waa kana mid dheer iyo mid gaaban bay leedahay laba tacriif wahiya nakirada kullu ismin ism walba waaye ismkaas oo shaa'icin ku faafay oo ku baahay fii jinsihi jinsigiisii dhexdiisii jinsiga iyo nooca asaga uu yahay dhexdiisii ku baafsan oo hal qof aan ahayn oo ku dhex baafaafsan jinsigaasi dhan shaygaani hee wuxuu ku dhex faafsan yahay jinsigii asagu yahay see waay asaga keeni doona tusaale ahaan bilmithaali yatadixu lmaqaal isimkaasoo laa yakhtasu aan la gaar noqonaynin bihi bilismi isimka waaxidun hal qof aan la gaar noqonaynin waaxid hal qof aan la gaar noqonaynin duuna aakhara midka kale sokodiisii oo hal qof gaar ahaaneed lama gaar noqon karo hee dadka kale ka lama gaar noqon karo asaga iyo dadka asaga jinsigiisii ah waa isla leeyihiin way ku dhex faafsan yihiin asaga qof gaar ahaaneed ma laha saasaa laga wadaa duuna mudaaf aakhara mudaafun ilayhi waa mala yansarif idinkaa la idinka rabaa may hadda kuma daahaayo dadka dhan inay ku jitaadaan la rabaa soo raadiya waa mala yansarif waay may hadda ma aha gacan ba waxa taagin ma rabo in hadda la sheego dadka dhan inay ku jitaadaan la rabaa duuna aakhara mid kale sokodiisii aan la gaar noqon karin waay sida ka rajulin nin oo kale ninkii ma dhahaysid ya nakiro waay nin le waay nimyu nim ninkaasi nin yuu yahay lama oga nin le ka rajulin nin oo kale hadda rajulin hee horta waa ism wuxuuna ku faafsan yahay jinsigiisii jinsigee jinsi rijaal waay rag oo dhan midkiisii weyn midkiisii yar midkiisii dhexdhexaad ah kulli waxaa waaye nin le waay cunuga yar hadda rajul waay rajul la dhihi karaa maxaa tusinaa qawluhu tacaala wain kaana rajulun yuurafu wain kaana rajulun yuurafu rajulkaasi cunug yar wuu noqon karaa nin dhaxaad wuu noqon karaa nin waayeel wuu noqon karaa ayu rajul waay jinsu rijaal oo dhan culamada qaar waxay leeyihiin haddii uu qaangaar wixii qaangaarkaas ka dambeeya nin rajul la dhihi karaa laakiin aayad qur-aana meesha taalaba waayahay jinsu rijaal oo dhan wuu ku dhex faafsan yahay rajul soo maha qof dhihi kara aniga keligay ayaa rajul i dhahayaa ma jiro rag dhan rag waay rajul ay rajul waay idan jinsu rijaal oo dhanna ku dhex faafsan yahay insigan waa nakiro idan haddaba maxaa yeelay qof gaar ahaaneed rajul lama dhahayo nin kasto hee rag ah rajul waa la dhahaa iyo wa farasin faras oo kale way hadda farasin waa ism ku dhex faafsan jinsigiisii jinsigee jinsul khayli faras oo dhan ayuu ku dhex faafsan yahay kan keligiis ayaa faras la dhaha wax la dhahaya ma jirto faras oo dhan wuu ku jira waa soo galayaa farasin khayl jinsul khayli oo dhan ayuu ku dhex faafsan yahay faras ma jirto faras gaar ahaaneed ayaa kan ayaa faras la dhaha la dhahayo ma jirto farasin iyo wa kitaabin kitaab oo kale waay kitaab waa isin oo ku dhex faafsan jinsigiisii oo aan la gaar ahayn hal kitaab oo kitaab kalena aan soo galaynin ma aha maxaa yeelay jinsu kitaab wuxuu ku dhex faafsan yahay kitaabin wuxuu ku dhex faafsan yahay jinsul kutubi jinsul kutub ay kitaab kitaab keligiis hadii la yihahdo ay kitaab kitaab qur-aan kitaab kale cilmi kitaab naxwa kitaab fiqi kitaab shicir iyo kol ay kitaab waa soo galayaan ilaa magaca kale lagaga daro idan jinsigaasi wuxuu ku dhex faafsan yahay jinsil kutub oo dhan isimkan dhe wuxuu kusa- ku fa- dhex faafsan yahay jinsil kutub oo dhan sidaasa laga wadaa tacriif waa midkaas wey wa taqriibuhaa ila alfahmi an yuqaalo buu dhahay tacriif kale oo kooban ayuu rabaa inuu sheego wa taqriibuhaa taqriibu nakirati nakiradii soo dhawaynteedii hee ila alfahmi fahamka xaggiisii loo soo dhawaynaayo fahamkee fahmu lmubtadi waay qofka bilowga fahamkiisii ila alfahmi hee fahamkaasi la sheegaayo qofka bilowga ku ah naxwada waay ila alfahmi ay ilaa fahmi lmubtadi qofka bilowga ah fahamkiisii haddii loo soo dhaweynayo waxaa la dhahaa sadaan wataqriibuhaa taqriibu nakirati nakirida soo dhowaynteeda ila alfahmi qofka bilowga xaggiisii fahmkiis loo soo dhowaynayo an yuqaala in la yadhaahdo way annakiratu nakiridii kullu maa shay walba waye kullu maa shay madan haddii bimacnaa shay aad ku fasirto wixii ka dambeeyo waa sifaynaysaa haddii bimacnaa ladii aad ka dhigtan wixii ka dambeeyo silay u noqonaysaa annakiratu nakiridii kullu maa wax kasta waay shay walba waay amase annamaa kii waay kii haddaad dhahdo bimacnaa alladii waay anna kullu maa shay walba haddaad dhahdana bimacnaa shay aad ka dhigtay annakiratu nakiridii kullu maa shay walba waaye shaygaasoo salaxa iyo saluxa labadaba soo maray sooba inay banaan tahay bidami laami iyo wafatxiha salaxa u suubaday dukhuulu lalifi alif iyo walaami laam galitaankooda calayhi maaga dushiisa inay galaan u suubaday ayaa la yidhahdaa nakiro mid waa lasoo gaabiya sooma markan ha maxaa waaye wax walbo alif ilaan dushiisa inay galaan u suubanayo hee nakiro waaye war kooban waaye qofka bilow waa fahmi karaa sidaasaa laga wadaa tusaale ka rajulin wa imra'atin wa thawbin oo kale ka rajulin nin oo kale nin oo kale waay hadda rajulin ayadoo saan ah waa nakiro laakiin waxay u suubanayaa wuxuu u suubanayaa lafdigaani rajul ah inay gasho al alif ilam waay al inay gasho maxaa la dhihi karaa arajulu hakaas markii ashan aan gelin ka hor hee waa nakiru ahaa laakiin markii asha gashay wuxuu noqday hee macrifo markaas idan marka haddii isimkan alba ay geli karto waxaan leenahay waa nakiro laakiin markii gasho ma aha nakiro muxuu noqonaa markaasi kii alku macrifo way laakiin waxaa shardi ah ashaasi inay noqoto mid mu'athira ah wax saamayn leh haddii saamayn aan lahayn kasoo qaad ma laha waayahay iyadoo faahfaahsan kutubta kale ku gaari doona insha allah iyo wa imra'atin oo kale imra'a hadda asal ahaan waa nakiro laakiin waxay u suubanaysaa al almar'a haddii marba al aqbali karto ay gali karto waxaan leenahay waa nakiro asha markay gasho ma aha laakiin markii nakiro noqonayso macrifo noqonayso nakiro noqonayso intii asha aysan galin iyo wa thawbin oo kale thawb waa nakiro see ku ognahay al ayaa geli karta waxaan leenahay athawb sidaas way asmaada nakirada ah laba qeybood way qeyb hee macrifo geli karto al geli karto iyo qeyb weligeedaba nakiranimada iska ahaanayso oo hee macrifo aan noqonaynin asmaada nakirada ah laba qeybood way qeyb wax maraha qaar waxay noqotaa macrifo qeyb macrifo noqon karto iyo qeyb weligeeda macrifo aan noqon karin alasmaa lmutawilhee tawaqilatu fi libhaam la yidhahdaa alasmaa almutawaqila fi libhaam asmaada hee mutawaqil ku noqotay ibhaami qarsoonidu waa taasi marna ma noqoto kayr iyo mithlo iyo wixii lamidka ah maba noqoto weligeeda macrifo laakiin kuwan haddii asha gasho maxay noqonayaan macrifo waay idan nakirada laba qeybood waay qeyb hee macrifo noqon karto iyo qeyb macrifo aan noqon karin weligeediba alasmaa lmutawaqila hee filibhaami leerada kuwaasi ayru iyo mithlo iyo wixii lamidka ah mar dambe ogaan doona insha allah hadda kuwii meeshan wuxuu tusaaleeyay kuwii marna noqonayay macrif nakiro marna noqonayay macrifa iyo tusaale ka dhigay idan hadda markaani nakira wixii ay tahay ma ka shakiinaysaa weligaad mar kale maya see u fiirsanaysa waxaan nakirinayay nin kale in ay al gali karto ayaa u fiirinay bes ma gali karta haa nakiro waayo haddii galan waysana macrifo ya markaasi waayahay aw amase kullu maa shay walba waaye tacriif kale aw amase kullu maa shay walba waaye saddex tacriif uu sheegaya fiiri aw amase kullu maa shay walba ayaa waaye nakirada magaasoo waqaca dhacay mawqica maa kii booskiisii yasluxu u suubanayo dukhuulu lalifi alif iyo wallaami lam galitaankooda calayhi asmaaga dushiisay galaan u suubanayo waayo ama taxriifkale wuxuu leeyahay waa wax walbo dhacayo wax al galayo booskeed wax kasto asaga horta al ma galayso asaga marna al ma gasho alif ilaa marna ma gasho laakiin asaga mid booskiisii dhacaaya ayaa al i- alif ilaam galaaya haddii marba asaga al il- alif ilaam aan galaynin laakiin mid al alif ilaam galayso booskiisii dhacay kaas maxaa la yidhahdaa nakiro waay ma la fahmaya waa shay hee dhacay shay alif iyo laam dushiis galayso booskiisii wuxuu fadhiyaa mm, shay kale oo alif ilaam galaysa booskiis ayuu fadhiistay wax walbo shay alif ilaam galaysa korkiisii booskiisii fadhiistay waxaan leenahay haddana nakiro waaye tusaalaha waa kana fiiri aw kullu maa shay walba waaye waqaca huwa maaga dhacay mawqica maa kii booskiisi mawqici waa boos mawqica maa kii booskiisii dhacay waay yasluxu u suubanayo dukhuulu lalifi alifi wallaami laam calayhi dushiisii maaga inay galaan u suubanayo kii booskiisi dhacay waay mid alif ilaam in asaga dushiisi galaan u suubanaya eh, alif ilaam in dushiis inay galaan u suubanaya haa booskiis kii dhacay waay alif ilaam ayaa shay galayaan kii alifka ilaamka asaga dushiis galayeen kii booskiisii dhacay ayaa la yidhaahdaa nakiro tusaale fiiri bal haye kadii bimacnaa saaxibin oo kale kadii dii oo kale waay dii diidaasoo bimacnaa saaxibin saaxib macnaheeda ah saaxib macnaheeda leh dii kasta maahane diidii oo asmaa lkhamsa ahayday waay diidii oo asmaa lkhamsa ahayday hee bimacnaa maxay ahaydaysaa taas saaxib soo maha marka diidaasi oo bimacnaa saaxib ah haddaad aragto diidaasi waa nakiro ma aha macrifo alma aqbasho weligeed addii lama dhihi karo waa mamnuuc wax kasta marka diidaani hee oo bedelkeeda dhacayo diidaani hee shayga bedelkeeda dhacaya shaygaasi al galayo diidan waxaan ognahay inay nakiro tahay ha tacriifkii aan u bandhigno midka asha dushiisii galaysa kee waaye saaxib waay midka ashiisii asha galayso waa saaxib saaxib booskeeda yaa dhaca marka dii waay dii maxay tahay marka nakiro waay waa la fahmay la tahay midka oo yasluxu dukhuulu lalifi wallaami calayhi la leeyahay diidii waay ee saaxib waay midka alif iyo laamka in dushiisii gasho u suubanayo la leeyahay saaxib waay saaxib booskeeda haddii dii dhacdo ee kii dhacay oo laleeyahay waa diidi diidaasi marka waa nakiro maku celiyaa ma fahamteen saas waaye waxaa lahay oo amase kullu maa shay walba waaye waqaca dhacay mawqica maa kii booskiisii dhacay yasluxu u suubanayo dukhuulu lalifi alif galitaankiisii iyo wallaami laab galitaankiisii calayhi dushiis inay galan u suubanaayo kii booskiisii dhacay ayaa nakiro ah kan al in dushiisi gasho u suubanaya hadda meeshaani maxaa waaye saaxib waaye saaxib kii booskeeda dhacay muxuu noqonaa nakiro kee way kan saaxib booskeeda dhacay dii waaye he hadda ma fahamteen aye saas way tacriifka isku ku dabaq idan taas waaye ama saddexdaasi tacriif uu sheegay nakiridii meeshaasa ku hartay tacriifka ee waa sahlan yahay eeda wax allaalo wixii isim kasta oo ku faafay jinsigiisii qof gaar ahaaneed aan la gaar noqonaynin maxaa la yidhahdaa nakiro ama shay kastoo al inuu gasho u suubanayo maxaa la yidhahdaa nakiro ama shay kastoo wax diig galayso booskiis dhacay maxaa la yidhahdaa nakiro intaas ufahmne macrifadii u tilaabso ثانيا المعرفة معرفة واي والضرب ضربك الثاني لبعضنا المعرفة معرفة واي وهي معرفة ستة أنواع ل- لح نوع واي waxaan soo marnay ajruumi aan ku soo marnay inay macrifaday u qaybsamayso shan la Eh, xumriyadda maxaa ku soo marnay lix mutamimna wuxuu sheegayaa lix waay misdiidayaan shan iyo lix maya maxaa dhacay saaib ajrumiya muxuu isku daray ismi isaarada iyo ismi mawsuuki Al- alismu lmubhamu dhahay labada meesay soo galeen isma diidayaan kuwii se isku daray ee kuwana ay kala saareen lixdii waay culamada qaar waxay ku darayaan hal kale maxay gaarsiinayaan toddobo ayaga maxay ku darayaan nakira maqsuuda annakiratu lmaqsuudati munaadihi ku jirtay ayay ku darayaan nakiradii oo maqsuudada munaadigu ku jirtay ayay ku darayaan maxuu noqonayaa toddobay noqonayaan abyaad ay ku jamciyaan marka waxay dhaheen ina almacaarifa sabcun fiiha sahal saddex jeera ku celinaaye qofkii gaarsiinaya isagoo ah إن المعارف سبع فيها سهل إن المعارف سبع فيها سهل أنا صالح ذم الفتمني يا رجل أنا صالح ذا ما الفتى ابني يا رجل أنا صالح ذا ما الفتمن يا رجل أنا صالح ذا ما الفتاة طيب ابني يا رجل ويدهن إن المعارف معرفوينك سبع تضبواي fiihaa ma toddobadaasi mis macaariiftaas dhexdeeda ama fiihaa toddobada dhexdeeda sahlun way sahlan tahay fudeed waay wax culus ma aha ina almacaarifa macaarifta sabcun toddoba waay fiihaa dhexdeeda toddobadaasi dhexdoodina sahlun fudeeda ku sugan waa iska fudustahay waa culus maaha haye maxaa way toddobada ana iyo saalixun iyo daa iyo ma iyo alfata iyo ibni iyo rajul waay toddoba ma tahay ana maxay ka dhigan tahay damiirkii waay saalixunna calam magac waay saalix qof magaciisa waa calamkii waay saalixun daana ismu ishaarihi waay maana ismka mawsuulka waay alfataana almucarafu bial kii al lagu macrifeeyey waay ibniina المضاف إلى إلى واحد وتو حل كسو قاضي سكت يا رجلنا نين يهو قار هانت نين كان يلو يا رجل نين كان يلو يوما يا رجلنا النكرة مقصود دي النكرة المقصودة في باب المنادى كجرت انت سكو جمعيا إذا تضبا يدهن هذا مصري كل شغل له سقاوة والضرب النوع الثاني لبعض هي المعرفة ومعرفة وهي معرفة ستة أنواع لحن نوعية المضمر مضمر واي متى كواد المضمر مضمر واي ضمير oo saddexdiisii nooc ayaa soo galaysa kii mutakalimka ahaa kii mukhaadabka ahaa kii qaa'ibka ahaa saddexdaba waa macrifo saddexdaba waa macrifo waxaa ugu macrifna badan saddexda mutakalimka waxaa ku xiga mukhaadibka waxaa ugu hooseeya qaa'ibka inuu u hooseeyo waxaa keenay hal shardi shardigaas maxaa waaye wuxuu u baahan yahay mar walbo kan dambe marjic ma dhici karto ism gaa'ib ah oo meel aan loo celinaynin wax soconaya ma aha baahidaasoo ku jirta saas ugu macrifo hooseeyey damirka saddex qaybood u qaybsan soo ma mutaqalim iyo mukhaadab iyo gaa'ib waay saddexdii dhammaan laisku daray ayaa intan kale shantan kale waa ka macrifna badan yihiin hase yeeshee asaga gudihiisa haddana waa sii kala fadlo badan yahay xagga macrifnimada oo kale waa sii macrifna badan yahay kala badan yahay yaa ugu badan mutakalimka yaa ku xiga mukhaaabka ayaa ku xiga waa yaa u dambeeya aaibka way aaibka wux ugu dambeeya ay dhaheen hee baahida u baahan yahay darteeda marjic wa weligaada lamiir hee haddii ad celinayso aaib yahay lamiir aaib haddaad ku dhawaaqayso laabudda in meel loo celiy waay marjic la-aan ma bejirtaba meeli soo dhaafee loo celina sida badan hageehe huwa keligeed iska socoto waxaan aan ka horeynin yaa loola jeedaa waxa soconaya ma aha waaya isku duduuba saddexdiiba laisku daray ayaa uga macrifni badan kan kuwad ah sida hadda u kala horeeyaan ayaa u kala fadlo badan yihiin ama u kala sareeyaan xagga macrifnimada u kala dheer yihiin almudmaru mudmar way wa huwa mudmarka acrafuhaa acraf acrafuhaa acrafu sitati waay lixda kan uga macrifnimo badan waay wa huwa damiirka ama mudmarka acrafuhaa lixdii kan uga macrifnimo badan way acraf ismu tafdiil way kan uga macrifnimo badan way uma kadibna alcalamu calamka ayaa ku xigo damiirka waxaa ku xigo calamka uma waxay faa'idanaysaa tartiib iyo taraakhi way tartiibay faa'idanaysaa tartiib uma alcalamu calam ayaa ku xigo uma alishaaratu ismu ishaarahi ayaa ku xigo ishaarada ayaa ku xigto uma almawsuulu kadibna mawsuulka ayaa ku xiga ism mawsuulka uma almucarafu kadibna kii lagu macrifeeyay biladaati adaadi waay adaada waxaa loo jeedaa al ayadoo khilaaf ku jiro adaadani as hamsada keligeeda laga wada maya laamta laga wada laisku daree lagu wadaa was khilaafa ku jiro si kasta haatee marka waa ishaaray asaga uu soo qabtay oo biladaati buu dhahay al iska dhib al lagu macrifeeyay kaasaa ku xiga wsaadisu dhahay marka hadda wasaadisu muxuu dhahay uma muxuu dhihi waaye waxay dhaheen uma wuxuu dhihi waaye kan lixaad hee haddii uma dhaho maxaa ka dhalan lahayday in kan uga hooseeyo xagga macrifada kan lixaad uu yahay soo maha saasaa ka dhalan lahayday saasna ma aha hee mar walba asaga kii loo idaafiyay ayuu booskiisii tagaa soo maha idan marka mid asaga u martaba dambe ma jirto mid isaga ka martaba hooseeyo ma jirto mi ka allaala shantan ka horeyso kan ka allaala ki isaga loo idaafay ay booskiisii tagayaan waayahay ilaa istina gadaala ka imaan doona saddex madhabada ku jirta waa gartay wuxuu dhahay saa daraaddeed marka wasaadisu buu dhahay midka lixaadna maakii waya udiifa huwa maaga loo idaafeeyay ilaa waaxidin hal xaggiisii oo minhaa min alasmaai asmaadii lasoo sheegay xaggooda ka ahaatay ka ahaaday waaxid oo inta li soo dhaafay kii loo idaafeeyay ayaa lix uga ah wa huwa mudaafkaasiina fii rutbati maa kii booskiisii ayuu ahaaday darjadiis dhexdeeda ayuu ahaaday wa huwa mudaafka fii rutbati maa isimkii darjadiisii dhexdeeda ayuu ku sugnaaday udiifa mudaafkaba loo idaafeeyey ilayhi maaga xaggiisii mar walbo kii isaga loo idaafeeyey darjadiisii ayaa dhexdiisu ahaana waay ila lisma almudaafa ila damiiri fainahu fii rutbati alcalami meeshan wuxuu ku sheega marka masale oo lasku khilaafsan yahay saddex madahbood saddex madahbood ku jirto madhab waa kan kan loo idaafeeyey shantan ism lasoo sheegay wuxuu tagayaa booskii kii asaga loo idaafeeyey joogay macriifnimada ka joogay haddii loo idaafeeyo calam booskii calamka uu tagayaa isagana saasaa ku macrifooba kii loo idaafeeyo ismu ishaara booskiisuu tagaa isagana saasaa meeshaasu galaa ku macrifooba kii loo idaafeeyo ismu mawsuul booskiisuu tagaa kii almucarafu biladaati lagu macrifeeyo kii loo idaafeeyo isagana meeshiisuu galaya kii damiirka loo idaafeeyo isagana meeshiisuu galaya booskii damiirku fadhiisanaya ilaa kusoo reebay haddii damiir loo idaafeeyo maahane haddii damiir loo idaafeeyo kan dembe wuxuu tagayaa booskii damiirka ma ahane booskii ku xigay oo calamka ayuu tagaya halkaas waa hal madhab madhab labaad ayaa jira oo waxaa laga jaraya istitinahan bes kan lixaad kii loo idaafeeyey booskiisu ayuu tagayaa mutlaqanba maxaa la odhanaa wa huwa fii rutbati maa udiifa ilayhi muطlaqan ilaa maba jirtaba muطlaqan maxay wax diidaya daliila maba jiro qolada hore istitnaha waxay u keenayaan haddii saas dhacdo waxaa laga yaabaa tusaale ay keeneen eh sifada mawsuufka inuu ka macriifnimo bato ayaa la- ayaa laga cabsanaya saa daraaddeed ayaa booskii calamka loo keenaya dhaheen saasna daliilba ma laha habsadeedaba waa madhab labaad Mid- madhabka saddexaad mar walbo hee kan loo idaafaynayo shantani wuxuu tagayaa martabada asaga kan loo idaafeeyey martabo ka hooseyso ayuu tagaa mar walbo laakiin waxa ugu xoog badan labada hore in haddii kan loo idaafeeyo damiir noqdo booskii calamka tagaayo madhab ah iyo mutlaqanba kii loo idaafeeyo booskiisi tagaa labadaas ugu xoog badan haddii l- la fiirsho wax diidaayana ma lahane haddii saasay dhacdana daliil diidaya lama haayee wax ugu xooga badan kan madhabka labaad ee saddexaad dhexdu ku ji- labaad ee dhexdu ku jiro mutlaqanba waayo saddexdaas qol ay ku jirto marka wuxuu leeyahay wasaadisu midka lixaad maagkii way udiifa huwa maaga loo idaafeeyey ilaa waaxidin hal haggiisii oo minhaa min alkhamsatin waa dhihi karta ama minhaa min alasmaai asmaada lasoo sheegay hago wa huwa mudaafkaasi nin fii rutbati maa kii booskiisii ah, kii dar- eh, rutbadiisii darjadiisii dhexdeeda ayuu ahaanayaa udiifa huwa mudaafka bu ilayhi maaga xaggiisii loo idaafeeyey ila lisma isimkii maahane isimkaasoo almudaafa loo idaafeeyey ila damiiri damiir xaggiisii loo idaaf- ilaa idaafeeyey maahane isimkii damiir loo idaafeeyey ayaa laga soo reeba anti kale mid walbo kii loo idaafeeyey booskiisu taga haye fainahu maxaa yeelay ina damiira damiirka maya fainahu hee mudaafkii fii rutbati lcalam calamkii booskiisi ama darjadiis dhexdeed u tagaa maxaa yeelay fainahu ina lisma dheh اسم كلي مضاف كلي اسكم يتوي فإنه إن الاسم المضاف اسم كلي إضافة في رتبة العالم عالم كي درجة دي سي دحذيدو كو سقنا نيا هدي مر بالضمير لو إضافة بوس كي ضمير كي متغا يو معرفة هان لكن وحو تغيا بوس كي عالم كو ضمير كو كو حيغي أيو تغيا يورا سدح المذهبات مت كمي دوي ويستثنى وحا لغا سوريبايا مما كي حقي سي ذكر لسو شيغي اسم الله ايا لغا سوريبا تعالى سري الهي مغعيس كي واي كلا سو شيغي معارفته كان اوغ معرفه بدن انو يهي الضمير واي ضمير قور كان كو ضمير الله اسا او معرفه بدن سوما وهو اعرفها اعرف المعارف يا واي ضمير واي waayahay warkaasi waxaa laga soo reebayaa ismullaahi acdam ama ismullaahi tacaala ilaahay magaciisa laga soo reebayaa ee damiirka iyo allah magaciisii markii laisku fiirsho waxaa macrifo badan ilaahay magaciisii waa Ma- damiirka marka waa laga fa- waa laga badan yahay fa- xagga macrifada waay ويس- ويستثنى waxaa laga soo reebaa mima kii xaggiisii dukira la sheegay ism ullahi ilaahay magaciisa laga soo reebaya tacaala sareeye fainahu ina sma allah ilaahay magaciisii calamun waa calam wa huwa yuu calam u yahay de allah waay waa magaca wa huwa isimka leh acrafu lmacaarifi macrifooyinka ku- kuwa ugu macrifsan ayuu ayuu kan ugu macrifsan ayuu ahaaday wa huwa iyo isimka alleh acrafu lmacaarifi macaarifti kan uga macrifo badan waaye bilijmaaci sida laisku waafaqsan yahay wax isku khilaafsan nuxaada ma jirto naxwo masaa-ishii laisku waafaqay aad ay u yar yihiin naxwo masalo laisku waafaqay wax la tirin karo farakatoris oo ah. maxaa badan khilaaf khilaafkeeda ayaa aada u badan saas daraaddeed culimo ay dhihi jireen qof naxwo lagaga badiyay naxwo ma yaqaano maha dhahay oo saasa ula jeeday lay ku dhahaa wej la helaa meel la helaa asiga haddee qolo qabtee maa saas ma ii diidan tahay anigan qoladaasa qabta layla dhahaa haa meel waay. sidaasay dhaheen meeshan waxay sheegaan xikaayo inuu sugan inay sugan tahay in kale allahu aclam ay tahay laakiin kutubta naxwada inta badan ay sheegayaan maxay tahay sibawayhi qisadiisa waxay dhaheen ina sibawayhi waxay dhaheen inna sibawayhi ru'ya fi lmanaam inna sibawayhi ru'ya fi lmanaami inna sibawayhi ru'ya fi lmanaami faqiila lahu ma faala allahu bika فقيل له ما فعل الله بك فقيل له ما فعل الله بك فقال أدخلني الجنة فقال أدخلني الجنة فقال أدخلني الجنة فقيل بماذا فقيل بماذا فقيل بماذا فقال بقولي إن اسمه تعالى أعرف المعارف فقال بقولي إن اسمه تعالى أعرف المعارف فقال بقولي إن اسمه تعالى أعرف المعارف ويودها ويدهن إن سيبويه alimaam sibaweyhi ayaa ru'ya waxaa la arkay fi lmanaami hurdo dhexdeeda lagu arkay ru'ya lagu arkay faqiila waxaa la dhahay lahu asaga lagu dhahay maa facala allaahu ilaahay muxuu kugu sameeyey bika adigu markii ad dhimatay oo ilaahay muxuu kuga abaalguday oo muxuu kugu sameeyey ayaa la dhahay faqaala wuxuu dhahay adkhalani ljanna ilaahay wuxuu igeliyey janna janna ayuu igeliyey faqiila waxaa la dhahay bimaada bisababi maadaa waay muxuu kugu geliyey jannada camal aada soo qabatay aas leedahay kaasaa lagu geliyey ma jiraawa bimaada faqaala wuxuu dhahay biqowli qowlka ay sababtiisa ilaahay ugu geliyey jannada biqowli bad maha waay sababiya waay biqowli bisababi qowli qowlkay sababtiisii ayaa igu geliyey allah jannada ina smahu ilaahay magaciisii tacaalaa sareeya acrafu lmacaarifi inuu yahay aan dhihi jiray he arafulma inay saas tahay horta arafulmaarif ilahay magiis inu yahay waa ijmac haddaba sheegnay soo maha hadda sheegnayba laakiin qisada inta badan waxaad way sheegayaan allahu alam bisixatihi wallahu subxana wa tacala alma bilay